سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشردني نو سعدي كتابك أحاديث في الفتن والحوادث للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه waxaana soo gaarnay xalan ku istaagnay xadiidka soddon iyo afartana soddon iyo afar tirsiga aan u samaynay axaadiistan aan kasoo koobnay kitaabka sheekha ee aanan kusoo reebnay ilaa boqol iyo soddon xadiis marka waxaan ka bilaabaynaa xadiiska soddon iyo shan insha allahu tacaala walilbukhaariyi can ibni camrin samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul imaamu albukhaari raxmat ullaahi calayhi wuxuu ka warinayaa saxaabigaas weyn oo cabdullaahi bni camr bn alcaas la yidhaahdo samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam yaquulu odhanaya ina allaha alla subxaanahu wa tacaala laa yansicu ma siibo alcilma cilmiga bacda an actaakumuuhu markuu idin siiyey kadib intizaacan siibid uu idinka siibuhu idinka dilaaciyo walaakin yantazicuhu minkum walaakin yantazicuhu minhum ama minkum ama minhum dadka wuxuu ka qaadaa cilmiga oo ka siibaa maca qabdi alculamaa culimada geeridooda ayuu cilmiga ku qaadaa bicilmihim oo cilmigoodii la dhimanaya oo la geeriyoonaya wayabqaa waxaa soo haraya naasun dad baa soo haraya juhaalun aada ay aqoontu ugu yar tahay aqoonyaridu aada ugu badan tahay waa siiqa mubaalaqa ah juhaal yustaftowna markaasaa fatwo la weydiinayaa fa yuftuuna way iftoonayaan bira'yihim ra'yigooday ku iftoonayaan fayadiluuna waxbay baadiyeynayaan fayadiluuna way baadiyoobayaan wayudiluuna waxna way baadiyeynayaan marka xadiiskaas imaam albukhaari uu wariyey imaam muslimna wuu wariyey sidoo kale kitaabuulcilmi buu ku wariyey tirmidina raxmat ullaahi calayhi wuu wariyey kitaabuulcilmi ibnu maajah wuu wariyey axmed imaam axmed musnadkiisu ku wariyey daarimina sunankiisu ku wariyey xadiisku waa xadiis saxiixa sidaan u jeedno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala cilmiga siibid kama siibo dadka markuu siiyey kadib ee wuxuu cilmiga ku qaadaa qaadidda culimada geerida culimada buu cilmigii ku qaadaa oo cilmigiibaa wuxuu la tegayaa culimadii markay tagaan oo caalim walba markuu dhinto cilmi badan buu la dhimanayaa markaasaa waxaa soo haraya dad aada ay aqoontu ugu yar tahay ama aqoonyaridu aada ugu badan tahay oo jahligu aada ugu badan yahay kuwaasaa marka wax la weydiinayaa fatwo la weydiisanayaa markaasay iyaguna ka gaabsan maayaane ay iftoonayaan oo ra'yigooda siday la noqoto ayay ku iftoonayaan sidaas darteed ayay baadiyoobayaan iyagu horta kadibna dadkana way baadiyeynayaan marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa waxyaalaha uu sheekhu ugu soo daray baabka calaamadaha saacadda waxaan axaadiistii xalay ku soo marnay inay calaamadaha saacadda ay ka mid noqon doonto cilmigu inuu yaraanayo oo cilmiga dhulka laga qaadayo cilmigana waxaa lagu qaadaa culimada qaaditaankooda dhimashada culimada xadiiska waxaa kaloo ku cad in laga digtoonaado inuu qofku ku iftoodo ra'yigiisa isagoon cilmi u lahayn waxaa kaloo xadiisku uu tilmaamayaa in laga digtoonaado dadka aan aqoonta lahayn in madax laga dhigo dadka aan aqoonta lahayn inay dadka hor kacaan ama hor joogsadaan ama ay u noqdaan madax sida uu yihi alxaafid waxaa ku jira zajri yacni kadigid laga digayo dadka aada looga yacni maaragtay reebayo tar'iis iljaahil qofka jaahilkaa in madax laga dhigo waxaa kaloo xadiisku tilmaamayaa haddii culimmadu ay dhimato yacni kutubtu waxba ma tarayso kutubtii xataa hadday taallo waxba ma tarayso mar haddii culimmadii ay maqan yihiin oo culimmadii ay meesha ka baxaan baqaa'u lkutubi laa yufiidu shay-an walaa yugnii shay-an axaadiisa inoo caddaynaysa ayaana iman doonta waxaa kaleeto oo ay tilmaamaysaa dadku inay dad aan aqoon lahayn u malaynayaan inay aqoon leeyihiin kadibna ay madax ka dhiganayaan maca inoo dadkaasu ay yihiin dad juhalo ah oo aan cilmi lahayn ku iftoonaya ra'yigooda ama bikayri cilmi riwaayaadka kaleesay sheegayaan wali abi daauuda raximahu llahu tacaala can salaamata binti lxuri ukhti kharashata bni lxur alfazaari marfuucan qaalat waxay tiri samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu ina min ashraadi asaacati saacadda calaamadaheeda waxaa ka mid a an yatadaafaca ahlulmasjidi inay isu dhiidhiibaan ahlulmasjid dadka masjidka joogaa oo isku riixreexaan alimaamata imaamada si imaam noqon lahaa falaa yajiduuna imaaman yusallii bihim kadibna may helayaan imaam tujiya imaam tujiya ma helayaan marka xadiiskan abi daawuud uu wariyey laakiin waa daciif xadiisku sheekh alalbani raximah llahu tacaala wuxuu ku daciif yeelay ضعيف أبي داود ضعيف الجامع الصغير sidoo kale مشhكاaت المصاaبيح intaba xadيiثka inuu ضعيif yahay buu ku sheegay sheekhu وروى يزيد بن هاrون أن عبدالملك بن قدامة عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قاaل أبو هريرة wuxuu ka warinayaa نبga عليه الصلاaة وaسلام inuu yihi سيأتي على الناaس dadka waxaa ku iman doona oo soo harayn doona sanawaatun sanadaa iman doona khadaacaatun wax siraya ama wax khiyaamaynaya bimacnaa dadka way hodayaan wey yusadaqu fiiha alkaadibu ninkii beenaalaha ayaa la rumaysanayaa wa yukadabu fiiha asaadiqu kii ammaanadii loo dhiibanayaa mid khaa'in ah ayaa wax hawshii iyo ammaanadii iyo mas-uuliyaadkii midaan waxba reebihayn baa loo dhiibanaya oo ammaano khaa'in ah wa yukhawanu fiiha alamiin sanadahaas dhexdooda oo fitantaasu imanayso midkii amiinka ahaa ee ammaanada lahaana khiyaana lagu tuhmayaayo waxba loo dhiiban maayo wayandiqu fiiha waxaa hadlaya ruwaybidatu ruwaybidada kuwa la yidhaahdo ayaa hadlaysa ruwaybidku waxa weeye yacni tasgiir xagga luqada carabiga la yareeyey raabida raabida raabidaduna waa caajiska aan kici karin umuuraha waaweynna ka fadhiistay oo yacni waxyaalo hoose oo aada u hooseeya uun iskaga mashquulsan qofkaasaa layaa raabid ama raabida marka markii lasoo yareeyo isaga laftigiisi waa ruwaybida marka waa alrajulu taafih ytakalamu fi umuuri alcaama waa nin aan yacni aqoonna lahayn oo aada u taag daran oo yacni u qiimo daran oo wuxuu ka hadlayaa umuuraha waaweyn ee ummadda ayuu ka hadlayaa saasaa layaa ruwaybida marka saas qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow wama ruwaybidatu ruwaybidadu waa maxay qaala wuxuu yidhi alrajulu taafihu waa ninka aan wax qiimo ah lahayn taafiha yani aadka u qiimo daran oo yandiqu ka hadlaya fii amri alcaammati umuurihii caamka ahaa ee waaweynaa ee muslimiinta iyo mustaqbalkoodii iyo qadaayaagoodii buu faraha la gelaya ka hadlayaa marka xadiiskan waa xadiis saxiixa sidaas imaam axmed uu ku wariyey ibnu maajana uu wariyey fi lfitan sheekh lalbanina silsilat axaadiis saxiixana uu ku saxiix yeelay saxiixuljaamic uu ku saxiix yeelay saxiixu ibni maajah uu ku saxiix yeelay intaba wuxuu ku sheegay inuu xadiis saxiixa yahay marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa waxyaala iman doona saacadda ka hor wax badanna la arkayo adduunka fitnadu marka ay ku badato oo inaguba nolosheenna aynu wax badan calaamaadkeeda wax la mida ku arkayno taasoo ah sanawaatun khadaacaatun sanado fitno badan daqu fiiha alkaadib midkii beenaalaha ahaa baa la rumaysanayaa beenaalihii ayaa la warsanayaa oo la rumaysanayaa wayukadabu fiiha asaadiqu ninkii runlowga ahaana waxba laga qaadan maayo wayu'tamanu fiiha alkhaa'inu hadda ammaanooyinkii waadba arkaysaanoo waxa u rooraya oo u ordaya u kursaynaya waa mid aan waxba reebihayn ummadda wax allaale iyo waxay xoolo iyo hanti iyo khayraad lahayd xabad laguda soo gaari maayo kaasaa marka wax loo dhiibanaya oo haddii nin khaa'in haddii wax loo dhiibto ma waxbaa loogu imanaya ilaahay baa magale wayukhawanu fiiha alamiin kii amiinka ahaana yacni isagaa la takhwiininayaayo waxba loo dhiibi maayo wayandiqu fiiha ruwaybida taasuna waa calaamad maanta muuqata oo in jaahila oo waxba aan garanayn oo wax allaale iyo adduunka meel u kala socdo aan waxba ka sheegi karin ayaa ummadda intuu hor istaago wuxuu ka hadlayaa mustaqbalkeedii dowladnimadeedii umuuraheedii qadaayaageedii buu ka hadlayaa wax allaale iyo wuxuu gooyana filis ma gooyo suuqa haddii la geyn lahaa qiimaha dhabta ah la geyn lahaa waxba ma gooyeen waa rajulun taafih waa ruwaybida laakiin wuxuu ka hadlayaa umuurihii waaweynaa calaamadaha saacadda bay ka mid tahay inay ummadda qadaayaageedii iyo umuurteedii waaweynayd ay horgalaan dad aan haba yaraatee wax mas-uuliyadana qaani karin khawaano ah oo khaa'iniin ah oo wixii loo dhiiba aan lagu soo gaari hayn waxaan arkaynaa dhulka muslimiinta wuxuu ka buuxaa khayraad wuxuu ka buuxaa yacni dahab wuxuu ka buuxaa hanti buu ka buuxaa lagumana soo gaaro ummadiisuna way ka qatan tahay oo way ka gaajaysan tahay way ka cagacad tahay oo qax iyo dhibaatooyin bay kaga nooshahay inta badan caalamalislaami soomaaliya haddii lasoo qaadana iskabadaa warkeeda wa fii xadiidi jibriila an talida alamatu rabbatahaa aayadahaas waxaa ka mid ahu xadiisku ku daray inay dhasho haweenayda addoonta ahi rabbatahaa tii iyada sayidka u ahayd ama ninkii sayidka u ahaa inay dhasho rabbiga sayidka ayaa lagu magacaabaa oo maaligeeda iska leh iyada leh ama maalikadeeda iyada leh curaata alcaala wa an taraa iyo inaad aragto alxufaata kuwii cagaha caddaa alcuraata ee aan waxba gashanayn oo dhar waxbaba sidan alcaalata oo aan waxba kasban karin ee gaajaysnaa ricaa'a ashaa'i ari jirka ahaa ee xoolaha raaci jiray yatataawaluuna inay isugu faanayaan dherarka filbunyaani dhismaha dherarkiisa inay isugu faanayaan anaa kaa daar dheer oo daartaydu waa konton dabaq maya daartayda kaa dheeroo waa toddobaatan ama waa siddeetan caaladu waa fuqaray ahaayeen caa'ilka faqiirka la yidhaahdaa rucaadduna waa dadka yacni wax la raaciyey weeye ama xoolaha raaca baadiyaha sidaas oo kaleeto marka adduunyadiibaa ku fidaysa weeye oo nimankii sidaas ahaa ama dadkii sidaas ahaay oo fuqarada ahaay oo gaajaysnaa ayaa la arkayaa oo adduunyo inta lagu furo bay marka daaraha dherarkooda isugu faanayaan wax kaletoy ka yaqaaniin ma laha adduunyada iyo qiimaheeda iyo shaqo iyo qiimadeeda iyo cilmi ma laha daarar la dhiso ayay isugu faanayaan an talida alamatu rabbatahaana culimmadu waxay ku fasireen sida qaalibka ah inay sheegayso ama tilmaamayso dumarka addoontaha iyo dagaalada lagu qafaashay inay badanayaan siduu yidhi imaam الnawowi raxmat ullahi calayhi alakharuuna min alculamaa huwa ikhbaaru can kasrati الsaraari wa wlaadihina faina waladaha min sayidiha bimansilati sayidiha saasuu noqonayaa buu leeyahay marka wuxuu leeyahay culamada badankoodu waxay qabaan inay tilmaamayso xadiiskaasuu tilmaamayo dumarkaas inay badanayaan in saraarida ah ama addoomaha ah ama kuwa qofka midigtiisu ay hanatay kadibna sayidkeedu waxay ilmo u dhashaa iyada waxay noqonayaan sidii boqoradeedii oo kale ama sayidkeedii oo kale ay noqonayaan waxaa kaloo lagu tilmaamay an talida alamatu rabbatahaa wuxuu yidhi ana alimaaa yalidna almuluuk fatakunu amatu min jumlati raciyatihi fatakunu umuhu min jumlati raciyatihi sidaasna waa waa lagu tilmaamay buu yidhi imaam nawowi raxmat ullaahi calayhi in haweenkaas adoontahay ay dhalayaan boqorro ay dhalayaan boqorkuna dee iyadu racyadiisii bay ka mid tahay iyo isagoo sayidkeedii ah maca ina hooyadiis ay tahay sidoo kaleeto waxaa lagu tilmaamay buu yidhi an tafsuda alaxwaalu axwaalu nnaasi fayakura baycu ummahaati alawlaadi fii aakhiri zamaan fayaksuru tirdaaduha fii aydi almushtariin xataa yashtariya ibnuha walaa yadri ha taasuna aakhiri zamanka culimmada qaarkood say yidhaahdeen in xaaladdu ay xumaato adduunku oo axwaashu ay fasaadkeedu badato xaaladda dadka iyo noloshu fasaadkeedu bato marka dumarkii la gadayo ee addoonta ahaa ee dagaalada lagu kala qabsaday iyo meelaha lagu qafaashay la gadayo kadibna say hadba gacan u soo marayso waxaa laga yaabaa inuu gato wiilkeedii oo aanay garanayn wiilkeedii oo aan garanayn oo aan ogeyn inuu gato bal waxaa dhici karta xataa xaaladdu sidaasay u fasaado inuu xataa hooyadiis markaa guursado isagoona ogeyn ina hooyadiis tahay marka waa calaamaadkaas saacadda bay ka mid tahay xaaladdu inay heerka gaarayso weli tirmidiyi can caliyin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama idaa facalat ummatii hamsa cashara khasla ummadaydu hadday samayso shan iyo toban khaslo ama shan iyo toban arrimood xalla biha albalaa'u balaaye ayaa kusoo degtay qiila wamaa hiya rasuul allahi maxay tahay baa layidhi qaala wuxuu yidhi idaa kaana almaqnamu duwalan haddii la isdhaafsanayo oo yacni hanimadii iyo madaxtinimadii iyo wixii yacni dadku ay u haystaan inayba tahay shay haniimo ahoo maaragtay ay isku bedbedeshaan oo dadka ay isku bedbedelanayaan oo midba mid u dhiibayo waalamaanatu maqnaman amaanadii laga carari jiray culayska ahaydna qofku isaguu raadsanayo oo haniimo uba u malaynayo wazakaatu maqraman zakadii la bixin lahaa ee dahaarada ahaydna ayba noqotay sidii deyn la qabo oo kale wa adaaca arajulu zawjatahu ninku uu xaaskiisa adeeco oo wacaqa ummahu hooyadiisna uu ku caasiyo wa bara sadiiqahu saaxiibkiisna uu maaragtay markaa baari u noqdo meesha uu hooyadiis caaq ku noqonayo wajafaa abaahu aabihiisna uu qallafsanaan kula dhaqmo wartafacat alaswaatu fi lmasaajidi codadkuna ay ku dheeraadaan masaajidda wa kaana zaciimu lqowmi raggana ama reerkana midka madaxda u ahi uu yahay kii ugu liitay oo ardaalka ahaa wa ukrima arajulu makhaafata sharihi ninkana la karaameeyo oo la sooro isagoo laga baqayo shartiisa washuribat alkhumuuru khamrada lacabo walubisa alxariiru xariirta la labisto watukhidat alqaynaatu gabdhaha heesana la samaysto walmacaazifu iyo alaabta qalabka wax lagu garaaco muusiiqooyinka lagu garaaco walacana aakhiru hadihi lummati awalaha ummaddan aakhirkeeduna awalkeedii lacnado dalika kadib markaas ha eegaan riixan xamraa dabayl gududan wakhasfan wamaskhan bedelaad dadka la bedelo oo la dooriyo iyo bedelaa dadkii la bedelo oo la dooriyo iyo khasfi dhulkooda la gooyo codka dadka qaarkiis waxay leeyihin lama maqlaayo ay walaalka waxaa dhici karta isaga inay arrinka aanu si fiican u maqlahayn xadiiskaasi imaam tirmidi baa weriyey dheer walaakin xadiisku xadiis daciifa weeye oo waxba hadda yani kuma sugna xukuna wa qaala gariibun wafii isnaadihi faraj ibnu fadaala ducifa min qibali xifdihi ninkaasaana aafadiisu tahay waأkhrajahu min xadiiثi abi hurayrata ayضa waqaala gariibu laa nacrifhu ila min hada اlwajhi yani marka xadiiskaasu isaga oo yani runtii aada mashhuur u ah oo aada u ishtihaaray ayuu haddana daciif yahay ciladiisuna waa ninkaas fadaal fadaalah lagu oo daciif ah cilada kaleetana waa inqiaac labada cilaba uu leeyahay marka xadiiska sheekh alalbanina silsilada ayuu ku tilmaamay oo kun iyo boqol iyo toddobaatan daciifu sunani tirmidina uu ku sheegay mishkaadka uu ku sheegay daciifu tarkiib wa tarhiib uu ku sheegay daciifu ljaamic uu ku sheegay islaaxu lmasaajid uu ku sheegay sidoo kale sheekh sheekh ibn baaz raxmat ullahi calayhi sheekhuna sheekh ibn baaz isna daciif buu xadiiskaa ku sheegay weli ibni maajata can abi malikin alashcariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama abi malik alashcari ashcariyiintii buu ka mid yahay saxaabadii ashcariyiinta ahaa ee abu muusa iyo raggii la mid ahaa marka waana saxaabi ah oo axaadiis fiifiican weeriyey nabiga alay slat slam ka weriyey layashrabana naasun nabigu alay slat slam wuxuu leeyahay waxaa cabi doonaa naasun min ummatii ummadayda dad ka mida ayaa waxay cabayaan alkhamra khamraday cabayaan yusamuunahaa waxay u bixinayaan bigayri ismiha bay ugu yeerayaan magaceedii magacaan ahayn bay ugu yeerayaan biyaha qabow iyo wax kaleeto iyo maxaan kuu sheegaa waxyaalaha carabta hadda waxaa laga yidhaahdaa almashruubaat alruuxiya iyo xaggay ruux ka keenaysaa waa midda nafta baabi'inaysa macsi iyo halaagna u horseedayse waxa weeye marka ummadayda dad ka mid ah baa cabbi doona buu yidhi khamrada yusamuunahaa bigayri ismiha magaceeda magacaan ahayn ayay u bixin doonaan yudrabu calaa ru'uusihim korkoodana waxaa lagu garaacayaa bilmacaazifi macaazif yacni aalaadka lagu garaaco muusiiqada weeye garaaco ayaa la yidhaahdaa macaazif marka korkoodana khamradii bay cabbayaan oo dhamayaan macaazifna korkooday ka yeeraysaa sidoo kalena walqaynaati gabdhana way heesayaan gabdho iyo maxaan kuu sheegaa dumarkaas ama raqsi ha u ciyaaraan ama ha u eesaan ama ha u nikiyaan waxaasay ku ciyaarayaan wayaksifu allahu bihim alarda dhulkuu ilaahay la goynaya dad saas ah baa dhulka ilaahay la goynaya wayajcalu minhum wuxuuna ka yeelayaa oo ku doorinaya alqiradata waalkhanaaziir daayeero iyo doofaaro baa ilaahay subxaanahu watacaala u doorinaya walciyaadu billah ilahay naga qoryeel xadiiska xadiiska imaam ibnu maaja uu wariyey imaam axmedna waa wariyey abu daawuudna ashrabadi uu ku wariyey waana xadiis saxiixa xadiis saxiixa weeye sheekh albaanina uu saxiix yeelay marka wuxuu nebigu calayhi salaam xadiiskan ku tilmaamayaa aakhiru zamanka ummadiisa qayb ka midi inay noqon doonto dad xalaalaysta khamrada oo khamradii cabaya sida meelaha baararka iyo guryaha iyo xafladaha iyo waxa la arkona ay maaragtay dumarkiina u dul heesayaan maxaan ku sheegaa muusiiqana loo garaacayo dadka saasa ha ogaadaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu dardaar weriyey in dhulka lala gooyo dhulka in lala goynayo yaksifu allahu bihim alarda dhulku ilaahay la goynaya wayajcalu minhum alqiradata waalkhanaaziir daayaro iyo doofaarana waa laga dhigay waa lagu dooni marka dadka qaarkiis inaanay arrintaasu ku dhicin macnaheedu maaha inaysu yihiin waktiga ay dhacayso laynooma sheegin iyo dadka ay ku dhacayso laakiin inay dhacayso oo saacadda ka hor arrinkaasu ay imanayo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa ku tilmaamay qof walba oo waxaa lagu ibtileeyey ama ummaddii waxaa lagu ibtileeyey agteeda ha ogaato inay halis ugu jirto in dhulka lala gooyo ama daanyaro iyo doofaaro laga dhigo وللبخاري عن أبي عامر بن أبي مالك الأشعري وأبي مالك الأشعري والكيسيوية سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحم النبي عليه الصلاة والسلام أقرنية ليكونن ناس من أمتي أمضي إذا ضد كم من قندونة يستحلون وحي حلالي سنيان الخمر الخمر خمر ذي حلالي سنيان ها يستحلون أما شرب هذا بي مارتي سيدي وحلالو كلا تكدي cabitaankeeda ama waxayba dhahayaan waaba noo xalaal oo nala kamaba reebin sida qaarkiis bau yidhahda ribadan anaga nagama reebna oo waxay noo tahay xalaal bay noo tahay yastaxiluuna alkhamra khamraday xalaalaysanayaan walxariira iyo xariirta inay labistaan raggood ilaa ragga way ka reeban tahay walmacaazifa iyo muusiiqada aalaadka lagu garaacdo waliyanzilanna aqwaamun dad baa ku degaya hoo degaya aqwaamun dad ka mida ummaddan ilaa jambi calamin buur dheer agteed calam buurtaa la yidhaahdaa buur dheer ayay hoosteed degayaan yaruuxu calayhim bisaarixatin xoolahoodii oo la ilaalinayo ayaa maaragtay lagu soo hojinaya casarkii ta'tiihim alxaajatu qof wax baryaya ama wax weydiisanaya u imaanaya fa yaquuluuna waxay odhanayaan irjic ilaynaa hadan berri noo soo noqo berri hee nagu soo noqo yacni sadaqadii bay mamnuucayaan sadaqadii bayan bixinayn saas darteed ayaa waxaa ku dhacaya cuquubadeedii fa yubayituhum allahu habeenkii baa la mirayaa marka waa la miraya alla subxaanahu watacaala ayaa habeennimadii miraya dadkaas oo cuquubo ku miraya wayadacu alcalama buurtiina waa lala goynayaa wayamsakhu aakhariina kuwo kalena waxay noqonayaan oo loo doorinayaa qiradatan wakhanaaziira ilaa yowmi alqiyaama ilaa yowmi alqiyaama ayaa waxaa loo bedelayaa inay noqdaan daayaro iyo doofaaro nacuudu billahi min dalika marka macaasidaas ayaa xadiisku ka digaya inayna dhici doonto alimaam albukhaari xadiiskan isagoo tacliiqa buu ku wariyey jamca ahlilcilmiga ahna way wariyeen waxaa kaleeto oo xadiiska riwaayaadkiisa ku sugan inay inay inay banaysanayaan yastaxiluuna alxira walxariira walkhamra walmacaazif riwaayadan saasay kusoo aroortay xiriguna waa farjiga yani zinada ayay yani banaysanayaan marka macaasidii waaweyneyd oo dhan bay meeshaas inay banaysanayaan ummadan qayb ka midihi u tusinaya xadiiska oo ay banaysanayaan zinadii iyo khamradii iyo xariirtii iyo muusiiqadii aalaadkii lagu tumaayey iyo intaas ay ku darsadaan sadaqadiina ay diidaan gacanta ay qabtaan ay dadkii xaajada watayna ay xaajadoodii ka reebtaan marka hadde in markaa la ciqaabo ayay noqonaysaa qaarkood daayaraba loo bedelo walciyaadu billah wa ruwiya can abi umamata marfuucan yakunu fii ummatii fazcatun fazco yani waa cabsi wey cabsi baa ka dhici doonta ummadayda agteeda fayasiiru annaasu ilaa culamaa'ihim culimadoodii bay u cararayaan fa idaa hum qiradatun wakhanaaziir kuwa iyaga markaa la mid aho ummad aan waxba munkarka iska reebihayn oo waxba iska wanaaggana isfarihayn markay noqdeen markaa culimadoodii iyo iyagiiba in markaa laga dhigay qiradatan wakhanaaziir xadiiska darajadiisa sheekhuna ma tilmaamin runtii markaan arkeen ma aanan darajadiisa weli jaamic alxaadiis lisuyuuti uu ku wariyey kansulcumaalkana waa lagu wariyey jaamic aljawaamic lisuyuuti waa uu ku wariyey halkaana abi umaama ayuu marfuucan ka yahay waase in sha allahu tacaala darajadiisa waa ogaan doonaa in sha allahu tacaala laakiin waa axaadiistaas ka hadlaysa yani maskiga ummadan ku dhici doona marka ay banaysato waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka reebay wacan xudayfata qaala xadahanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nooga waramay xadiifeyni laba xadiis buu noo sheegay yani maaha inay laba xadiis keliya tahay laakiin laba arrimood oo uu noo sheegay qad ra'aytu axadahumaa midkood waan arkay wa ana antadiru alaakhar kii kalena ha waan sugayaa kii kalena waan sugayaa labada xadiis marka ama labada arrimoodba yani waxay ku saabsanayeen sida qaalibka ammaanada oo uu xadiisku ka hadli doono xadahanaa wuxuu nooga waramay ana alamaanata amaanadu nazalat waxay kusoo degtay fii jadri quluubi arijaali quluubta dadka ragga quluubtooda qalbigooda wadnahooda ayay qalbiga kusoo degtay salkiisa uma nazla alqur'aanu kadibna qur'aankaa soo degay facalimuu way barteen min alqur'aani qur'aankii bay ka ogaadeen yani halkaasna ishaaro ku sugan oo qur'aanka ka hor in qur'aankii la baranayo qur'aankii bay barteen wa calimuu min asunna sunnadiina way ka ogaadeen oo ammaanadiina way ka ogaadeen asal ahaanna quluubtooday ku soo degtay oo salka quluubtooda lagu soo dejiyey kadibna qur'aankii la soo dejiyey ayay ka ogaadeen ammaanada iyo yani culayska ay leedahay sunnadiina way ka ogaadeen uma xadahanaa halkaasuu haddana nooga warramay can rafci alamaanati amaanadii haddana in la qaadayo ayuu haddana nooga warramay nebigu calayi slat slam faqaala wuxuu yidhi yanaamu rajulu ninku waa seexanayaa annawmata hurduu seexanayaa fatuqbadu alamaanatu amaanadiibaa waxaa laga siibayaa min qalbihi qalbigiisa laga qaadaya qalbigiisii ay lagu soo dejiyey awal ayaa laga qaadaya fayadalu aharuhaa raadkeedii unbaa kusii muuqanaya mithla alwakti yani waa dhibic madow oo kaleeto oo meesha laga xoqay dhibic madow ay noqonaysaa ha loonka madow baa la yidhaahdaa midabka madow waktiga uma yanaamu nawmata haddana hurduu seexanaya fayadallu aharuhaa mila almajli mila almajli markaasaa haddana raadkeedii marka haddana u seexdo oo la qaado ammaanadii ayay waxay noqonaysaa mila almajli waa meesha biyuhu galeen oo biyaha gala ee haragga qofka dubkiisa markii wax gubaan ama saas oo kale ka jamrin daxrajtahu calaa rijlika yacni waaba kan raad kuu sheegaya sidii dhimbil dabahoo korkaaga lugtaada aada korkeeda saa u martay raadka i reebayso oo kale wey fanafita fanafita barartay oo meesha way soo weynaatay fanafita fataraahu muntabiran waa soo kacayaa marka wuu soo kacaya markuu yani bararo nabarku baa la yidhaahdaa intibaar waa tan la yidhaahdo waxaan maqlay nabaraatu sawtihi codkiisa yani markuu u kacay oo kale walaysa fiihi shay-un wax laakiin laga qaato ama maaragtay meesh laga qaato oo maaragtay nafca leh meeshii ma laha uma akhada xasaatan fadaxrajaha calaa rijlihi xudayfa wuxuu qaaday qaruurax intuu qaaday buu lugtiisa saas u mariyey yani isagoo kutusaaya sidii raadkii ay reebtay dhimbishu oo kaleeto marka asalku waxa weeye macnaha tusaalahan uu kuu siinaya ammaanadii wax uun waxaa ka sii muuqda raad meel madow oo horey u mareen ama meel gubatay oo inta soo barartay biyo galeen aan wax kaleeto oo hadda ka muuqda ayan jirin ayaa noqonaysa ammaanadii baa marka meesha ku yaraatay wey asalkeedii waa tegayo raadkeedii unbaa muuqda walaysa fiihi shay-un fayusbixu annaasu yatabaayacuuna dadkiibaa waa beriisanaya xalay baaba ammaanadii lala tegay fayusbixu annaasu dadkiibaa waa beriisanaya yatabaayacuuna iyagu wax kala gadanaya laa yakaadu axadun oo ku siganayo midkood inaanu maaragtay gudan yuaddi lamaana inuu ku siganayo ammaano inaanu gudan midna inaanu ammaano gudan xataa yuqaala ilaa laga yidhaahdo ina fii bani fulaanin reer hebel rajulan amiinan baa ku jira nin amiina ku jira ninka nin ammaano leh baa reer hebel ku jira ilaa la yidhahdo yacni siday u noqonayo naadir wax aan larag si u noqonayo xataa yuqaala lirajuli ilaa ninka lagaga yidhaahdo maa ajladahu maxaa ka xoog badan maa adrafahu maxaa maaragtay ninkan uu ka yani qurux iyo jismi iyo dhar iyo adduun uu ka muuqdaa maa acqalahu maxaa ka caqli badan wamaa fii qalbihi ninka saas la leeyahay qalbigiisa kuma jirto xabatu min khil iimaan yani caqli iyo maaragtay waxay ku ku tilmaamayaan furnaan iyo qurux iyo xoog ha laakiin laguma ammaanin cilmi iyo camal cilmi naafica iyo camal saalixa laguma anficin iimaanno qalbigiisa kumaba jiroba walaqad ataa calaya buu yidhi markaa xudayfa walaqad ataa calaya zamaanun zaman baa igu dulyimi oo aan soo noolaa weeye maa ubaalii aanan wax dhiba u arkayn ayukum baayactu kii aan la bayc mushtaro ama aan wax ka gato ama aan la macaamalo lain kaana musliman hadduu muslim yahay layarudanahu calaya diinuhu diintiisa iga celinaysa oo inuu igu soo xadgudbo ama maaragtay khiyaamo diintiisaa ka celinaysaa walain kaana yahuudiyan aw nasraaniyan hadduu yahay yahuudi ama nasraanina layarudanahu calaya saaciihi waxaa iga celinaya saaciigu waa xaakimkii qofkii isaga madaxda u ahaa wa ama alyowm amaa maanta wuxuu yidhi famaa kuntu zaman baa jiray aanan yani wax dhiba u arki jirin oo waxba aanan iska saari jirin ciddaan wax la macaamulayo oo ama gaal ha ahaado ama yahuudi ha ahaado ama nasraani ha ahaado nasraani iyo yahuudi hadduu yahayna xaakimkaa iga celinayo de xukunkaa iyo nidaamkaa iga celinaya inuu khiyaamo iyo wax igu sameeyo hadduu yahay muslimna islaamnimadiisa iga celinayso markaa ma aanan waxba iskala saari jirin inaan la tacaamulo marka taasuna waxay kutusinaysaa inay mucaamalada caadiga ah ee bayc mushtarka iyo eerkeeda muslim iyo gaalaba ay ku dhex tacaamuli jireen maadaama ay dowladda islaamka ku hoos nool yihiin dhammaantood dhammaantoodba islaamkii ay ku hoos nool yihiin aahey marka wuxuu yidhi ama alyawma maanta laakiin famaa kuntu ubaayicu maanta waxba lama macaamileen minkum idinka cidna idinkalama macaamileen ilaa fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel mooyaane cid kalena waanan mucaamileen xadiiskan marka bukhaari iyo muslimba way weriyeen tirmidi ibnu maajina way weriyeen imaam axmed waa weriyey kitaabu lfitan buu ku weriyey marka waa baarsan yahay ammaanadu aakhiri zamanka inay lumayso marka uu ka hadlayo xudayfa radia allahu canhu ammaanadii inay luntay oo uu leeyahay anigu maanta hebel iyo hebel maahina cid kale lama macaamileen marka uu leeyahay waxaad ogaataa dhowr iyo soddonkii hijiriyada inuu dhintay dhowr iyo soddonkii hijiriyada oo weliba fitnadii wuu ka horreeyey wuu ka hormaray marka xudayfa radia allahu canhu meesha uu leeyahay zaman baa jiray hore oo aanan cidna wax iska saari jirin inaan la macaamulo laakiin maanta hebel iyo hebel mooyaane cid kaloo aan aaminayo ma jirto waxay ku tusinaysaa khatarta ay leedahay ammaanadu iyo sida ay u yaraanayso maxaa xaalkeedu noqonayaa maanta innagoo waktigii uu xudayfa ka hadlayey arrinkaas uu lahaa kun iyo afar boqol oo sano aynu ka joogno maanta oo gow ah kun iyo afar boqol oo sano aynu ka joogno maxaa yaele dhowr iyo soddonkii inta dha kun iyo afarta boqol waa intii uu maaragtay markaas xudayfa radia allahu canhu uu joogay wey oo dhowr iyo soddonkii buuba geeriyooday marka ammaanadu siday u yaraanayso bay kutusaysaa quluubtana in laga qaadayo meesha ay joogtaana qalbiga ay tahay waxay kaloo kutusinaysaa dadka dad muuqaalkooda ku cajabinayo oo dadku ay maaragtay leeyihiin maa adrafahu maa caqalahu qalbigiisana wax habay yaraatay yar iyo weyn oo iimaani aanay ku jirin ama ammaane ahaanay ku jirin waxay kaloo ku tusinaysaa macaamilka inay la macaamili jireen gaal iyo muslimka macaamalada adduunyada ee caadiga ah wax kala gadashada ah inay ku dhaqmi jireen ayay ku tusinaysaa wa qaala ibnu maaja xadahanaa abu bakr ibn abi shayba xadahanaa wakiic xadahanaa alacmash can salim ibn abiljacd can ziyaad ibni labidin qaala dakara nabiyu sala allahu alama shay-an nabiga calayh isalaatu wasalaam ayaa wuxuu sheegay shay buu sheegay fa qaala wuxuu yidhi shay buu xusay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka shaygii markuu ka warramay oo aayadihii ama calaamadihii saacaddan waxbuu ka warramay markaasuu nebigu alay slam wuxuu yidhi daaka daalika cinda awaani dahaabi alcilm waktigaas waa waktiga cilmigu uu tegayo marka ninkii ziyaad ahaaba wuxuu ku yidhi qultu yaa rasuula allahi rasuulkii allow wa kayfa yadhabu alcilmu cilmigu see u tegayaa wa naxnu naqra'u lqur'aan annagoo qur'aankii akhrinayna see cilmigii nooga tegaya wa nuqri'uhu abnaa'anaa carruurtayadiina u akhrinayna wa yuqri'uhu abnaa'unaa abnaa'ahum carruurtayanaduna carruurtooda ay u akhrinayaan ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaama fa qaala wuxuu ugu jawaabay sakilatka ummuka yaa ziyaad war hooyadaa haweyda ziyaadow waa hadal duco oo kale ah maaha habaar ay carabta dhaqan u ah marka wuxuu yidhi in kuntu la araaka waxaanba kuu arkayey min afqahi rajulin bilmadiina ragga ugu fiqhi badan inaad tahay reer madiina awalaysa haadihi alyahuud tanu miyaanay ahayn yahuud oo agteenna joogta wanasaara iyo nasaaro oo inaga agdhow yaqra'uuna tawraata tawraad bay akhrinayaan tawraad bay akhrinayaan waalinjiila iyo injiil laa yacmaluuna bishayin minhaa shay ka midana kuma camal falayaan adigu haddaad qur'aankii uun haysato akhrinayso keliya haddaanu camalfal lahayn muxuu ku tarayaa wey man marka alxasan albasri waa wuxuu yidhi alcilmu cilmaani cilmigu waa labuu yidhi cilmu cala alisaani cilmi lisaanka carabka saaran fadalika fadaaka xujat ullahi cala ibni aadam kaasu waa xujo ibni aadam korkeeda saaran illa waa cilmi qalbiga carabka keliya saaran wa cilmun fi lqalbi iyo cilmi qalbiga ku jira fadaaka alcilmu naafic cilmiga naafica ay kaas wey qalbiga fariista oo camal isu bedela kaasaa cilmiga hay cilmi carabka keliya saaran oo buga ku qoran maaha hay marka macnaha waxa weeye reer yahuud yahuud iyo nasaaraba waa haystaane miyay waxu faa'iidaysay qiraa'ada keliya ee akhrinayaan maca cadam alcilmi cilmi haddaanu jirin marka waxaa weeye tusaaluhu daaka cinda awaani dhahaabi alcilmi marka uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu ninkanu la yaabo wuxuu maleeyey suuraddii qur'aanka keliya hadday taallo iyo oo buugii kitaabkii la akhrisanayo oo carruurtii akhrinayaan intaasu inay kifaayo tahay intaasuna kifaayo maaha haddaanu cilmi jirin iyo culimo haysa cilmigaas ee ku camal falaysa oo bayaaninaysa kitaabka culimo bayaaninaysana haddaanay jirin kitaab keligiis waxbama samaynayo fakamaa lam tufidhum qiraa'atuhumaa maca cadam alcilmi bimaa fiihimaa fakadalika antum wey macnaha idinkana sidaasoo kale weeye sidayan iyagaba ugu faa'iideyn ayayan idinkana wax idinku faa'iideyneyn marka taas waxay la mid tahay mansilat alcaalam aladi laa yacmalu bicilmihi mansilat aljaahil ayuu le caalamkii aan cilmigiisa ku camal falin kaasuu la mid yahay wakharajahu tirmidiyu isla xadiiskan imaam tirmidi baa soo saaray oo wuxuu yidhi can jubayr bni nufayrin can abi darda qaala kunaa maca anabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan la jirnay fashakhasa bibasarihi ila asamaa samada ayuu eegay nebigu calayhi salaatu wasalaam uma qaala markaasuu wuxuu yidhi haadaa awaanu yukhtalasu alcilmu min annaas kan waa waqti cilmiga dadka laga qaadayo yaqdiruuna calaa shayin minhu ilaa ayan shayna ka hanan shayna ilaa ayan ka hanan waayahay marka xadiiska hore aan soo sheegnay oo ibni maaja oo ziyaad ibni labiid waa xadiis saxiixa weeye imaam tirmidi uu werinaya imaam axmedna uu weriyey xadiis saxiixa wey wuxuu yidhi marka hada awaanu yukhtalasu alcilmu min annaas waa waqti dadka cilmiga laga qaadayo xataa laa yaqdiruuna calaa shayin minhu ilaa ayan shayna ka hanan karin oo ka qabsan karin faqaala ziyaad ibnu labiid alansaari saxaabigaas ansaariga wuxuu yidhi kayfa yukhtalasu mina sideena loo ka qaadaya waqad qara'na alqur'aana annagoo qur-aankii akhrinay fawallaahi lanaqra'anahu wallaan ku dhaartay waan akhrisanaynaa walanuqri'anahu nisaa'anaa dumarkanagaan u akhrinaynaa wa abna'anaa iyo caruurtood carruurtanada faqaala wuxuu yidhi hakiiladka ummuka yaa ziyaad hooyadaa ha ku weydo wa hada tacajuba ho carabtu tiraahdo in kuntu la acuduka waxaan kugu tirinayay min fuqahaa'i ahlilmadiina reer madiina fuqahadooda cilmiga leh baan kugu tirinayay haadihi tawraat walinjiil wartanu miyaanay ahayn towraad iyo injiil miyaanay ahayn cinda alyahuudi wanasaara yahuud iyo nasaara asalkii bay haystaan yacni wax badan bay ka bedeleen taxriif bay ku sameeyeen laakiin asal ahaan laba kitaab oo ilaahay soo dejiyey weeye famaadaa tugni canhum maxay tartay qaala jubayrun falaqiitu waxaan arkay cubaadata bna asaamit cubaada ibna asaamit baan arkay saxaabiga la yidhaahdo qultu waxaan idhi alaa tasmacu maa yaquul miyaadan maqal wuxuu yidhi walaalkaa abu darda walaalkaa fi lislaam wey abu darda waxa uu yidhi miyaadan maqal fa akhbartuhu waan u sheegay qaala wuxuu yidhi sadaqa abu darda abu darda run buu sheegay abu darda run buu sheegay in shi'ta haddaad doontana law xadihanaka waxaan kaaga warramayaa biawali cilmin yurfacu min annaas cilmiga ugu horeeya oo dadka laga qaadayo ilaa nebiga alay sla ba yidhi hada awaanu yukhtalasu alcilmu cilmigii baa la qaadaya marka cilmiga ugu horeeya haddaad bar rabto waxaan kuu sheegi arrinkaasu waa dhabe cilmiga in dhulka laga qaadaye waxaan kuu sheegaya cilmiga ugu horeeya oo la qaadayo baanba kuu sheegaya alkhushuuc khushuuca weeye buu yidhi cilmiga ugu horeeya oo la qaadaya allahu akbar ilaahu khushuuca hanaga qaado yuushiku waxaa dhici karta inaad an tadkhula inaad gasho masjida aljamaacati masjid jamaaca ku tukunayso inaad gasho aad dhici karta buu yidhi falaa taraa fiihim oo aadan ku arag masaajidkaas rajulan khaashican in ilaahay khushuucaya aad ka weyd aad dhici karta masjiddanoo buuxa intaad gasho yaa waxaa laga yaabaa hal qof oo khaashic ah inaad ka weydo sida khushuuci dhulka looga qaaday ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waa waxyaalaha fitantaayoo dhacaya wakti bayna imanaysaa hada awaanu yukhtalasu lcilmu wixii la qaadayo waxaana ka mid ah waxaana ka mid ah khushuucii baa ka mid ah oo waxa ugu horeeya oo la qaadayo ah qaala xasanu hariib waana xadiis saxiixa weeye imaam termedy sidaa u wariyey xadiis saxiixa weeye marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu cilmi naafica iyo camal saalixa iyo khushuuc alle subxaanahu watacaala uu nagu irsaaqo allana subxaanahu watacaala fitanta naga hayo ilaahay subxaanahu watacaala fitanta muuqata iyo midda aan muuqanna alla subxaanahu watacaala inuu naga badbaadiyo waidaa aradta bicibaadika fitnatan faqbidna ilayka hayra maftuuniin ilaahu haddaad addoommadaada fitno la maagtana annagoon fitnaysayn ilaahow naftayada qabo annagoon fitnoobin oo diintayadii ka fitnoobin oo balaayo aynay naga gelin ilaahow diintayadana noo dhowr islaamkayagana nagu xifdi iimaankayagana nagu xifdi muslimiintana meel kastoo joogaan yaa rabbi nabadgeliyo iyo ammaan iyo fitnada inaad ka dhowrto ilaahow geli ilaahow dhulkooda ammaan ka dhig barwaaqana ka dhig ilaahow dhibka ka qaad ilaahow salaasisha iyo fitanta iyo dagaalada iyo dhiigga iyo qaxa iyo burburka ilaahow dhulka muslimiinta ka qaad gaar ahaana dhulkayagii ilaahow ka qaad dadka muslimiintana ilaahow qulubtooda isu sug ilaahow qulubtooda isu soo jeedi ilaahow qalbiyadooda isku tol ilaahow sharta iyo khilaafka iyo balaayada ka saar ahw naga qabo ilaahu cadow kasta oo islaamka dhibaato la doonaya iyo dhagar ilaahu naga hay allaahuma man kaada lanaa fakidhu waman makara binaa famkur bihi allaahuma man makara binaa famkur bihi waman araadanaa bisuu'in waaraada diinana allahuma man araada diinana waaraada ummatana bisuu'in faashqilhu binafsih wajcal kaydahu fii naxrih wajcal tadbiirahu tadmiiran calayhi yaa samiica adducaa yaa qawiyu yaa casiizu yaa jabbaar allahuma inaa nadra'u bika fii nuxuurihim wa nacuudu bika min shuruurihim allahuma inaa nacuudu bika min shuruuri acdaa'ina allahuma inaa nacuudu bika min shuruuri acdaa'ina rabbanaa laa tajcalnaa fitnata lilqowmi aldaalimiin wanajinaa biraxmatika min alqowmi alkaafiriin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin